taswiirta laba iyo labaatanaad markii ay dadkii dhiseen darbigii ku wareegsanaa jerusalem waa ay isu soo urureen si ay markaasi ilaah uga mahadnaqaan oo ay markaasi ay u sameeyaan waxyaalo caabuditaan ah markaa wadaadka sare ee ezra ee ahaa wadaadkii ilaah ayaa wuxuu bilaabay inuu dadka u akhriyo sharcigii ilaah oo dadkiina waxay bilaabeen inay ooyaan oo dadkii waxa ay garteen dembiyada ay sameeyeen la'aldigood in loo burburshay magaalada jerusalem laakiin hadda waxay doonayeen in ay ka soo jeestaan sharkii oo ay caabudaan ilaah keliya markaa nebi nehemaya waxa uu ku laabtay boqorkii babilon si uu markaasi isaga ugu shaqeeyo laakiin muddooyinka dib markii ka soo wareegtay waa uu soo laaftay si uu u ogaado ama u arko dadku waxay samaynayaan markii uu soo laabtay ee haddana uu arkay xaaladda jerusalem aad ayuu u murugooday dadkii markaasi halkaa ku noolaa ma aanay haysan cunto oo intii ilaah ay caabudi lahaayeen oo ay u shaqin lahaayeen ayaa waxa ay joogaan beeraha oo cunto ayay raadsanayaan markaasuu nebi neemaaye wuxuu ku yidhi dadkiina beeraha ka shaqaynayow cunto u keena wadaadada sare ee markaasi meesha wax lagu caabudi jooga si markaasi ilaahay shaqadiisa ay u qabtaan laakiin taasi ma aanay samaynaynin dadka maxaa loo layacay buu yidhi nebi nehemaaya guriga ilaah markaasi wuxuu arkay dadku in ay samaynayaan beecsharo iyo waxyaalo kale maalinta quduuska ee sabath miyaan la mid nahay dadka wakhtigii nehemaaya marka wadaadkii halkaasi u weynaa qolka cuntada raashiinka ayuu wuxuu u oggolaaday cadowgu in uu imaado ee uu seexdo qolka cuntada magaciisu waxa uu ahaa tubaaya ma laga yaabaa cadowgeennu inuu ku nool yahay guriga ilaah ilaahay waxa uuna leeyahay ama kitaabkiisu inoogu sheegaya innagu in aan nahay macbudka ilaah bal adiga yaa kugu dhex nool haddeer isweydii ma waxaa kugu dhex nool shayddaan mise ilaah marka waxaa la rabay dadku in ay bixiyaan sadaqada iyo waxyaalaha la mid ah si ay markaasi wadaadada sare ee guriga ilaah ay u shaqeeyaan ilaah laakiin dadku sidaa ma aanay samaynaynin wadaadadii sare ee guriga ilaahna markaasi waxa ay bilaabeen inay cuntaraadis galaan nehemaayana waxa uu u sheegay in maalinta quduuska ee sabath laga dhigo maalin quduus ah oo u go'an laakiin intii intaa ay samayn lahaayeen waxay iska sii wateen beecsharadooda taasi iyada ah weeye waxa ka dhacaya maanta buulooyinkeenna